الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب waxaan ku kala xirnay suurat raacd waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda sagaaliyo tobnaad waxa uu darsigu caawa ka bilaabanayaa aayadda sagaaliyo tobnaad waxaa inoo dambeeyey alla subxaana watacaala oo inoogu tilmaamay aayadihii inoo dambeeyey dadka ilaahay subxaana watacaala yeelay ee sharcigiisa qaatay ee amarkiisa qaatay dadkaas amaalkay leeyihiin iyo qolleha kale ee diiday ku gacan saydhay iyaguna waxa ay ilahay agtiisa ku leeyihiin labadii qolaa marka la isgarab dhigi oo waxaa la isku garab dhigayaa qoladan xaq ahaan u garatay ilahay kitaabkiisa u baratay una qaadatay iyo qoladaa kale diidan inaysan sunnayn baa la muusinaya afaman cidda yaclamu og anna maa shayga unzila la soo dejiyey ilayka adiga intii ka anabiow min rabbika xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay cidda ogi kaman cid miyay la mid tahay huwa isaguba acmaa indhala inamaa yatadakaru waxa uu waana qaadan ulul albaabi kuwa caqliga fayow u saaxiibka cuquusha fayow dadka u saaxiibka ayaa waana qaadan su-aal ahaan baa marka loo soo jeedin waana su-aal bimacna nafyi ah yani masima yihiin cidda og oo qirsan oo ogol waxa lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay haddii uu akhbaar uu soo tabinayahay uu soo sheegay ay tahayna ahbaartiisu inay run tahay haddii uu yahay xukunkiisana cadaalad inuu ku salaysan yahay baatilna uusan xaggiisa ka imaanin sidaa cidda u rumaysan cid indhala ma lamidba cidda indhahada waa gaalka wey indhala-aanta lagu tilmaamanaya waa indhihii qalbiga wey indhihii qalbiga ee xaqa lagu arkayey baatilkiiyo isaga lagu kala soocayey ayaa ka maqan oo ulaaya marka kaa indhoolaha ee gaalka ah ee aan qirin ogolaaninna wixii lagugu soo dejiyey iyo cidda qirtay ee ogolaatay haddana u hogaansanma isku midba ma sima ma sina waxaa waana qaadanaya marka oo labadaasi inaysan silayn garan kooda fiican ee faadilkaee wanaagsanna sidkiisa mari waa dadka qalbiga fayowle qalbiga nabadgashan ee fayow dad kale kuwa ayaa macnaha waxa weyaan saa wax u garano waana qaadanayo alla lehi subxana watacaala kuwa kale laakiin si walba haddii loo waaniyo loo caqli celiyo dhinac walba laga soo galay ma waana qaadanaya afaman cida yani waxay ka dhigantaha laa yastawi asxaabu naari asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaaizuun aayaddaasoo kalena macna afaman cida yaclamu og annamaa shayga unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu xaq yahay kaasi inuu xaq yahay cidda ogi kaman cid miyay la mid tahay kuwa isaguba acmaa indhala gaalka aan ogeynen sidaan wax u ogolaaninan u qirin miyay sima yihiinoo ma lamidba ma sina w jawaab inamaa yatadakaru marka waxa uu waana qaadan ulul albaabi kuwa caqliyada nabadgashan leh ee u saaxiibka ah ayaa macnaha waana qaadanayo ilaha subxaana watacaala tusaalayaashiisa wax ku qaadanay aladiina yuufuuna bicahdi illahi walaa yanquduuna almisaaq wladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusala wayakshawna rabbahum wayakaafuuna suua alxisaab dadkii caqliga nabadgashan lahaa caqliga fayow lahaa ee caqligoodu jiranin kuwii baa la tilmaamayo tilmaamahooda la sheegi aladiina kuwa ama aladiina kuwa ayaa waana qaadan oo ululadaabka laga bedelo yuufuuna oofinay bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oo walaa yanquduuna aan jabinaynin almisaaqa ballamada la adkeeyeyna aan jabinaynin ka baxaynin wladiina kuwa ayaa macnaha waxa wey waana qaadanaya yasiluuna xidhiidhinaya maa amara allahu wuxuu alla amray bihi isagaba an yuusala in la xidhiidiyo wuxuu ilaahay amray in la xidhiidhiyana way xidhiidhinayaan wayakshawna waxay ka cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsan wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan suua alxisaabi xisaab xun bay ka cabsanayaan xisaab mideeda xun na way ka cabsanayaan waladiina kuwa ayaa macnaha waana qaadanaya sabaruu sabray ibtiqaaa wajhi rabbihim rabbigii rabbigood wejigiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed kuwa u sabray wa aqaamuu salaata salaadana hagaajiyey oo wa anfaquu bixiye mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqanayna wax ka bixiyey siran si qarsoon wa calaaniyatan iyo si muuqataba wayadra'uuna celinay bilxasanati midda xun midda wanaagsan asayiata midda xun ku celinay wayadra'uuna waxay celinayaan asayiata midii xumayda ku timid yaa waxay kaga jawaabayaan oo ku celinayaan bilxasanati midii wanaagsana ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaada cuqba daari daarta cidhibteeda wanaagsan bay leeyihi tilmaamo badan baa laga bixiyey waa dadka ululaalbaabka ilaaha subxaana watacaala xaq uu soo dejiye jirsan una hogaansan wey ilaahayna wuu ku tilmaamay caqli u qiray yani garasho u qiray u qiray rabbi subxaana watacaala uu ogolaaday inuu caqligoodu nabadgeshanya oo fayowya waa dadka ilaaha caafigiisa ilaalinaya wy caafigi ilaahay la galay kuwa ka soo baxayo wy si buuxda uga soo baxay cahdigaa waxaa laga wadaabay leeyahay waa cahdigii adoommada ilaha ka qaaday subaana watacaala iyagoo dhabarka ku jira i suuratan kusoo marnay alacraaf cahdigii alla lala galay oo alastu birabbikum qaaluu bala in rabbi iyo ilah laga dhigto oo loo hogaansamo isaga ballantaasoo ilaaha subxaana watacaala adoommadiisu ay la galeen ballantiibay kasoo bixi waayeen ballantiibay kasoo baxeen oo ballantiibay oofiyeen yuufuuna bicahd illaah waa qolada hore wey ballantii ilaahay ay la galeen bay oofiyeeno way hogaansameenoo sharcigii rabbi bay qaateenoo ilaahay bay rabbi ka dhiseen ballantiiba sida ahayd balabaha ma buriyaan ma buriyaano ma jebiyaan bu alla ku tilmaamaya subxana watacaala waxaa kaloo ka mid a cahdiga ilaah iyo ballantiisa ballamaha uu sharcigiisa kusoo dejiyo kutubtiisa ku taalana waa soo gelaysa ballamaha waxaa kaloo soo gelaya kuwa addoommadu ay wada galaan ilaahay magaciisana lagu wada galo kuwaasina waa soo gelaya ballantii alla subxaana watacaala bay oofinayaan talabaadna walaa yanquduuna misaaq misaaq waa ballanta oo dhaar lagu adkeeya layihahda dhaar lagu adkeeyey ayaa la yidhahda macnaha marka waxaa la yidhahdaa waa dikru dikru lcaami bacda alkhaas cahdullah iyo miisaaqda miisaaqda ka caamsan maxaa yeelay balladoo dhan baa soo gelay tii addoommada tii alla lala galay tii addoommada dhexdoodu galeen ilaa akhirii taasoo dhan baa soo gelay adiga ballamaha kama baxaan balanta jebinteediiy ka bixitaankeedu waa calaamad min calaamaat nifaaq sida nabigeenu salawatulhi waslamu aleyh uu sheegay taas horta waa ku tilmaamay oo ilahay inay addoommo u noqdaan hadday ballan kula galeen addoommay u yihiin inay isaga ay cibaadada u keli yeelaan hadday ballan kula galeen way u keli yeelayaanoo cid kale wax lama wadaagsanayaan inay sharcigiisa ka dhigtaan mabda dhaqan haddii ay ballan kula galeen ilahi subxana watacaala waa u ballankii waa ka soo baxeen saasuu ilahi ku tilmaamaya subana wataala waxaa kaleeto tilmaanta labaad ay tahay wixii ilaahay inuu xidhiiriyo la amray ma kala goynayaana way xidhiirinayaan wax walba oo ilaahay in la xidhiiriyo uu amray baa soo gelaysa marka waxaa ka mid a in rumaynta lagu xidhiiriyo rususha ilaahay subxaana watacaala oo dhan oo aan qaarna la beeninin qaarna la rumaynin maxaa yeele rabbi baa subxaana watacaala wuxuu ina amray inaan rumaynta ku xidhiirino nabigeennana aan rumayno salawatulli wasalaamu caleyh wixii rasuul ilahay soo diray oo dhanna jumlatan aan rumayno macnaha waxaa soo gelaya dadka qaraabada ah iyo xigaalka ah ee ruuxa la dhashay inuu xidhiiriyo oo wanaag ku xidhiiriyo oo soo dhoweeyo sharciga amray goyntoodu way khilaafsanta waxaa soo gelaya cid walba oo xaqle cid walba oo xaq ugu leh yani darkiibaa soo gelaya oo waalidiintiibaa soo gelaya oo reerkii iyo macnaha wa xaaskii iyo ninkiibaa soo gelaya macnaha dadkii isqabaybaa soo gelaya oo waalidkii iyo caruurtiibaa soo gelaya xuquuqday isku lahaayeen kul dalika xidhiidintay soo gudagelaysa ladiina yasiluuna maa amara lahu bihi an yuusal waxay leeyihin culimada tafsiirku ilaa ay gaadho ruuxa muslimka ah inaad wilaayada ku xidhiidiso oo aad weli ka dhigan ruuxa ku-xiga ee macnaha waxa wey kula jira ee garabkaaga inaad muminka ka dhigato wilaaya siisaa xidhiirintaasay soo gelaysaa waladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal macnaha guud saa daraadeed baa hal meel laguma koobine waa la camimay waxaa kaloo ilaha ku tilmaamay subxaana watacaala rabbigay ka cabsanaya yani khasya tadaruc iyo waxaa ka muuqata ilaahay isu dulaynaya subxaana watacaala dad kibir iyo isla weynan ku jira ma bal markay xataa cibaadaysanayaano ilaahay u cibaadaysanayaano camalka wanaagsan samaynayaan cabsi waxay ka qabaan amaa laydinka aqbali waaya xataa fi hadi xaal waa cabsanaya cabsidaasi dadku ay ku jirta wy waxaa kaleeto iyadana ka cabsanayaan xisaab xumo in aakhare xisaabtan ay la kulmaanna way ka cabsan sidaa daraaddeed cabsidaas waxay ku kalifaysaa inay diyaargaroobaan oo noloshoodii iyo dhaqankoodii iyo saameyn ay ku yeelato iimaanka iyo mabdaa noocaas waxaa kaloo ilahay ku tilmaamay subxaana watacaala waa dadka sabra oo waxay ka sabrayaan wixii ilaahay ka reebay waxay ku sabrayaan wixii rabbi faray subxaana watacaala waxaa kaloo ku sabrayaan wixii ilaahay u qadaray oo musiiba sabirkaasi waxay u samaynayaan ujeedo kale kama lehe ibtiqaaa wajhi rabbihim wejiga rabbi bay doonayaan subxana watacaala yani ujeedo kale male ha laydin maqlo iyo ha laydin sheego iyo macnaha laydinka tegiyo iyo shuhro iyo magacaad ku gaadheen waxaasoo dhan kuma jiro waxaa keliyatay u samaynayaan ilaahay subxaana watacaala wejigiisay dooniyo inay ilahay agtiisa abaal kaga helaan bay rabaan bes laakiin wax kale ku doonayaan ma jiro waxaa kaloo ilahay ku tilmaamay subxaana watacaala salaada oo ruknigii labaad ee arkaan islaamka aday toosinayaan wax alla waxay u baahnayd oo dhan bay la imaanayaan waxaa kaloo lagu tilmaamay waxay bixinayaan zakadii bay bixinayaan waanfaquu mima razaqnahum sira waclaaniya wixii la siiyo ilaahay uu siiyey oo addoommada uu uga dooray oo xoolo ah ayay isagana waxay ka bixinayaan wixii ku waajibay waa marka macnaha laga dhigo waanfaquu mima razaqnahum zakadii waajibka ahay waxaana macnaha kutusaya salaadii baa lala xidhiiriyey salaada haddii infaaqa lala xidhiiriyo taqriiban waxay noqotaa un zakadii waajibkahay macna xaalad walbay marka bixinayaan xaalad gooni oy ku kooban yihiin ma jirte yani korna waa u bixinaya iyadoo muuqatoo la arko oo lala ogyahay hoosna waa u bixinayaano si qarsoodiyo lala ogeyna waa ku bixinaya dadkaasu ilaaha subxaana watacaala ayuu ku tilmaamay inay yihiin dadka ulul albaabka ee waana qaadanaya allina subxaana watacaala uu ammaanay waxaa kaloo ilaahay uu ku tilmaamay wayadra'uuna bilxasanati sayia macnaheedu waxa weye waxay la macno tahay aayadda qur-aanka idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wabaynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiid yani wixii dhibay kugu yimaado ee kaaga yimaada dadka walaalaha ah ee aad mabdaa iyo islaamnimada ku walaalowdeen wixii dhibay kaa soo gaadhaay dhib kaleeto ha ugu jawaabin hana ka goosanin iskacab wanaag wanaag jawaabtaadu ha noqoto xumaantii kugu timid ninkii ku gooyey xidhiidi ninkii ku caayay ilaah u dambidhaafle ninkii kula dagaalamay macnaa waxa weyaan iska cad yani wanaagga isaga ku celi wax alla wixii xumaanee kugu yimaadaay taasi waxay keenaysaa marka dadka xumaantu kaaga timid in aad saaxiiba noqotaano isaga laftiisii calaa qali taqdiir intuu isku yaxyaxo inuu yidhaahdo war ninkan kaasa uu ku wanaagsinaya adiguna aad xumaynaysaa yani waxa waa waxaan suurtagal ahayn wilaayo wanaagsan iyo saaxiibtino wanaagsan baa ka dhalata waxaa kaloo ka imaanays inaad ajri buuxa hesho waxaa kaloo ka imaanays walaalkaagii dhibaatadu ay kaa soo gaadhay ilaha subxaana watacaala inuu cafiyo haddaad iska cafiga adiga kugu xihan tahay macna marka yani arintaas ilahi subxana wataala inugu boorin dadkaasaa marka abaalgudkooda la sheegay tilmaamahaas loo sheegay abaalgudkoodu waxa weye daartan adduunye la joogo cidhibteeda dambe ee wanaagsan bay leeyihin cidhibteeda wanaagsan ee dambe maxay tahay waa jannada rabbi subxana watacaala daartan adduunye marka laga tago xidhibta wanaagsan ka dambayn doontaa waa jannada rabbi subana wataala dadkii jannada geli lahaa waa kuwaasuu rabbi tilmaamaya subana wataala marka yani sharcigan wuxuu adeegsadaa tilmaamahaasu adeegsadaa waa mabaadi mabaadidaa cid walba suurtagal cid walbay u suurtagal tahay inay ku dhaqanto mabaadidaa ruuxii la yimaadana abaalka ka dambeeya ee ulaaika lahum cuqba daar ah biidni illaahi wuu heli mabaadidaa iyo sifaadka iyo tilmaamaha ruuxii laga waayana hadde waxa wy warkiisu meesha laguma hayo warkiisu dib buu ka imaan doona qolada dambaa lagu dari doonaa sidaa daraaddeed ruuxa muslimka waxaa haboon inuu dadaalo oo uu ku dadaalo maxaad ka haysataa sifaadka iyo tilmaamaha ilaan markaan qur-aanka akriyayna macnihiisu noocaasi inaanu isaga akrisano uun kitaab ilaahay soo dejiyey subxana watacaala ma in aan u akrisano macnihiisa on fahano kadibna nolosheenna aan dib ugu celino saasaa loogu talagalay macna alladiina kuwa ayaa waana qaadanaya yuufuuna ama hum ladiina hum ululalbaabku aladiina kuwa wy yuufuuna oofinaya oo si dhammaystiran uga soo baxaya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oo walaa yanquduuna aan jebinaynin almiisaaqa ballamada dhaarta lagu adkeeyey ama ilaahay ha la galeen ama addoommadaba ha la galeen waaladiina kuwa weye yasiluuna xidhiidinaya maa amara allahu wuxuu alla amray bihi isagaba an yuusala in la xidhiiriyo wax alla wuxuu ilaahay amray in la xidhiiriyo qaraabadu ka mid tahay inta in la rumeeyo ilaahayna amray in iimaanka aan ku xidhiidino yani waxa weyaan inta xuquuqle ay ka mid tahay taas wayakshuuna waxay ka cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsan wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan suua alxisaabi xisaab xun bayna ka cabsanayaan xisaabta mideeda xun yani si adag in aakhare loola xisaabtamo markii lala xisaabtamadana xisaabta xun ee lala xisaabtamee daran inay cadaab marka u sababto oo xisaabta lagu adkeeyo taasay ka cabsanayaan cabsidaasi waxay keenaysaa qalbiga keliyata ku urursanaan mayse noloshoobay saamayn ku yeelanaysa isticdaad iyo diyaargarow baa ka muuqanaya macna waaladiina kuwa wey sabaruu sabray ibtiqaaa wajhi rabbihim wjigood wejiga rabbigood raadin ay raadinayaan daraaddeed iyo doonid ay doonayaan darteed bay u sabreen yacni waxa weyaan waxay tilmaamaysaa qasadka ka dambeeya ee ku bixinaya inay sabraan miyay daaleen oo miyay quusteen oo macnaha waxa wey sabirka waxaa ka keenay yani wixii markay meelay u dhaqaajiyan waayeen bayba iska iska daaleen mise waxay u sabrayaan oo u muujinayaan sabirkiiyo adkaysiga yani meelo kaley fiirinayaan oo ibni aadan qalbigii iyo magax iyo waxbay fiirinaya maya intaasoo dhan ma jirto ilaahay subxaana watacaala iyo agtiisa wanaag kaga dooni wax kaloo rabaan laakiin ma jirto wa aqaamuu salaata salaadii hagaajiyey oo toosiyey oo sida sharciga ugu timid u tukaday oo wa anfaquu bixiyey mimaa shay xaggi qaarkii bixiyey razaqnaahum aan ku irsaaqnay xoolahaan ku irsaaqnay qaar ka midana bixiyey siran si qarsoon u bixiyey wacalaaniyatan si muuqatan oo bixiyey macnaheeda waxa way xaalad walbay bixinayaan si walba u suurtagal ayay ku bixinayaan xaggaynu ku soo marnay asalka sadaqada waxaa asal u ah waxaa yani waxa weyaan in la qariyo saasayna ku fadli badan tahay sida xadiiska nabiga kutufaya salawatullahi waslamu caleyh laakiin waxaad imaanaysa xaalaadka qaarkood oo sadaqada in lala jahro si muuqato loo bixiyahay ay kaga fadli badan tahay qarib waxaa ka mid a maalan xaalaadka ay isleedahay waa lagugu dayan oo dad baa kugu dayano arintan sadaata kugu raac haddaad muujiso taasoo kaleetaaba ka mid a macna xaggan kusoo marnay fi suurati baqara wayadra'uuna waxay macnaha waxa wey ku celinayaan asayi'ata arintii xumayd ee xagga walaalahood kaga timid bay celinayaan oy ka jawaabayaan maxay kaga jawaabayaan bilxasanati mid wanaagsan bay kaga jawaabayaan oy ku celinayaan macna mid xun haddii lagula soo qaadilo mid wanaagsan u dabamari laakiin mid xun mid xun ha kaga jawaabay waad heli kartaa waa kay banaan wajazaau sayiatin sayiatun miluha in aad intii lagugu sameeyey aad ku samayso waa wax ku banaanoo heli karta laakiin midda ka fiican mataqaana midda ka fiican waxa wey inaad iska cafido waxaa kasii fiican cafiga intaad cafido weliba inaad mid wanaagsan ugu bedesho oo hadduu ku xumeeyey wanaajin aad macnaha waa ugu bedesho taasaa kasii fiican ulaaika kuwaas lahum waxaa usugnaaday cuqba daari daartan adduunyo cidhibteeda wanaagsan bay leeyihi yani gebagabadeeda aada u qiimaha badan ayagaa iskale oo adduunyadu markuu gebagabooday dhammaato wanaagga ka dambeeyo oo jannada rabbi ah ayagaa iskale man janaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim waazwaajihim waduriyaatihim wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar janaatu cadnin lahum waxaa usugnaaday cuqba daar janaatu cadnin baa usugnaaday waa laga bedelaya waaritaanka jannooyinkeedii bay leeyihi jannooyinkii waaritaanka ayay leeyihi yadkhuluunaha kuwaasoo ay gelayaan waman salaxa waman cidna way geli salaxa wanaagsanaaday oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim xaasaskoodiia wa duriyaatihim caruurtoodiia wlmalaaikatu malaaigtiibaa yadkhuluuna geli calayhim dushooda usoo geli min kulli baabin albaab walbay uga soo gelayaan qaaimiina xaalleeyihiin malaaigtaas salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkiinii daraadii jannad macnaha waxa weye nabadgelyo alla dushiina ha ahaato fa nicma alla barwaaqo badanayay cuqba daari daartan cidhibteeda dambe daartan adduunyo cidhibteeda dambe ee laydin siiyey taasaa macnaha barwaaqo iyo nicmo badan macnaha waxa weye cuqbadaarkii baa lasii fasiro la cadeeyey cuqbadaarka ay leeyihiin laysu sheegi waxa weye waa jannooyin lagu waaray leeyi cadligu waxa wey bimacna aliqaama jannooyin lagu waaro lagu nagaado oo aan lagana tegaynin lagana guuraynin ayay leeyihin lagana dhibanayn macna way gelayaan bu alla leeyahy subxana watacaala ayaga keligood mee waxaa kaloo la gelaya cid alla ciddii wanaagsanaatay oo hagaagtay oo sharciga rabbi ku toostay oo aabbayaashooda iyo xaasaskoodii iyo caruurtoodii ah waa laisla gelaya isku meel baa weliba la geynaya kii camalkiisu hooseeyey yaa inta lasoo qaado oo shafaacada kuwa lagu soo qaado yaa isku meel la geyn way isu heshan waa lasu manaa waa weyaan maarata waa laisku nicmaysan barwaaqadaasa macnaha lagu wada noolaanaya sidaa waxaa tilmaamaya aayadda kale qur-aanka ilahi subxaana watacaala uu leey waladiina aamanuu watabacathm duriyathm biiimaan alxaqna bihim duriyathm wamaa alatnaahum min camalhim min shay dadka macnaha waxa wey muminiinta ah ee caruurtoodu ay iimaanka ku raacday caruurtoodii iyagiibaa isku meel la geyn ayadoo kii sarreeyey camalkiisii aan laga dhimino aan la dhahaynin kaasi meel saruu joogaa kii la dhashayna meel hoosuu joogaay hoos inta loo soo celiyo kaa meel dhaxaad ha laysugu gey nusqaadi weysaas laga dhimi maayo kana kor loo sii qaadaya macna waa ilaahi subxaana watacaala waxyaalaha uu siinaya ayay ka mid laakiin shardi waxa wey shardi waman salaxa min aabaaihim waaswaajihim baa lii waman salaxa man salaxadaasi waxaa meesha loo dhigay waxay rajo goynaysaa nin walba oo odhan lahaa qaraabanima wax loogu qaban karaa oo keliya qaraabtinimo iyo wada dhalasho keliyeed sheekh hebel oo caabid ahoo saalixaad wada dhalasheenoo waxbuu kuu qaban ee adigu iska danayso taasay manaa damaca noocaasoo kale goynaysa man waa inuu saalix yahay kani kanna uu saalix yahay markaasuu ilaha is haleeshiinaya subxana watacaala malaaigtaa meel walba albaabuga uga soo gelayso alla subana watacaala meel albaab albaabada macnaha guryahay ku jiraan ayay malaaigtu uga soo gelaysaa iyagoo u tahniyadaynay barwaaqadana heleen iyo nicmadana loogu tahniyadayn way salaamiyo waxay leeyihiin nabadgeliye dushiina ha ahaato sabirkii aad soo sabirteen daraaddeed sabirka ayaa wuxuu ahaa sababka jannada lagu helay sabirka maxaa yeelay kulli diinta dhan sabir bay soo wada hoosgeli sabirku saddex qaybood buu leeyahay oo saddexdiisa qayboodba yani waxa wey diintaa kusoo urursan sabru calaa aacati illah sabru min macsiyat illah sabru calaa qadar illah wa qadaai in macnaha waxa wey ilaahay qadihiis iyo qadarkiisa aad ku sabirto oodan argagixin iyo inaad ilaahay macsiyadiisa ka sabirto ood nafta ka celiso ood ka xabiso iyo inaad daacada rabbi subxaana watacaala iyo dhibka nafta ay u geysanayso aada nafta ku laylido ood ku xabiso waaba sharcigii dhadhaaba bimaa sabartum way marka sabirkaa aad sabirteen daraaddeed ayaa nabadgelyadaasi iyo salaamtaasi ilahi subxaana watacaala uu idinku soo dhiibaya waxaa markaa aada u wanaagsan oo aada u barwaaqo badan daartaas cidhibteeda wanaagsan ee dambe ay heleen baa aada u qiimo badan macna jannaatu cadnin waxay gel waxaa u sugnaaday jannaatu cadnin jannooyinka lagu waaro ayay leeyihin yadkhuluunahaa kuwaasay gelayaan waman cidna way geli salaxa wanaagsanaaday oo toosoo hagaagay oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim haweenkoodii ah wa duriyaatihim iyo caruurtoodii ah wlmalaaikatu malaaigtii baa yadkuluuna gelaya calayhim muminiintaas dushooday usoo gelaya min kulli baabin albaab walbay uga soo geli qaailiina ayagoo odhanaya salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato muminiintiiy bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkiinii daraaddii aad adduunyada soo sabirteen daraaddeed baa laydinku salaamaya macna fa nicma alla barwaaqo badanayo wanaagsana cuqba daari daartan adduunyo cidhibteeda dambe ee wanaagsanee janno ah alla wanaagsanayo qiimo badana wladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi misaaqi wayaqtacuuna maa amara allahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi lard ulaaika lahum lacnatu walahum suu daar qoladaa garanay tilmaamaha lagu yaqaanana garanay dhaqankoodana waa garanay akhlaaqdooda qolada kale iyagu maxay wladiina kuwa yanquduuna jabinaya cahd allahi ilaahay ballankiisa jabinaya min bacdi miisaaqihi adkayntiisa kadib markay adkeeyeen kadib oo wayaqtacuuna goynaya maa amara allahu wuxuu ilaahay amray bihi isaga an yuusala in la xidhiidiyo oo wayufsiduuna fasaadinaya fi lardi dhulka fasaadinaya ulaaika kuwaasi lahum waxaa usugnaaday allacnatu naxariista ilahay in laga caydiyo walahum waxaa usugnaaday suuu daari daar xunna way leeyihi daar xun oo liidatana way leeyihiin bu alla leeya subxana watacaala saddex tilmaamood baa lagu tilmaamay qolyaan tilmaanta koobaadi waxa wey ballanta rabbi bay jebiyeen oo ballantii alla ay la galeen bay ka baxeen oo shalay intay ballan ah soo qaadeen ilaahu addoomaan kuu noqonaynaa yaa markii la abuuray bay shaydaan addoommo u noqdeen tii rabbina waa ka baxeen subxaana wa tacaala sharcigaagaan ilaahu qaadanaynaaabay ilaahay kaga yimaadeen oo ballantaasi soo qaadeen sharci shaydaan bay qaateen tii rabbina waa ka tageen subxaana wa tacaala ballantay ilaahay la galeen waa jebiyeen ballantaasi weliba way adkeeyeeno mid dhaar lagu adkeeyada way ku dhaarteen sidaas dhaar bay ku adkeeyeenoo markay dhaar ku adkeeyeen kadib bay ballantaa jebiyeen oo ka baxeen waxaa kaloo ilahay ku tilmaamaya subxaana watacaala waxaa kaloo ay waxay gooyaan wixii ilaahay amray in la xidhiidiyo wuxuu ilahay amray in la xidhiidiyo oo macaanidaas soo sheegnay macna yacni qaraabogoysnimaa lagu yaqaana qaraabogoysnimadu waa calaamo calaamaadka gaalada ka mid qaraabogoysnimadu waxa wey waa calaamo lagu yaqaano gaaladaa lagu yaqaana ruux muslimka qaraabogoysnimo laguma yaqaano mana aha yani mabda islaamka iyo diinta islaamka yani waa wy waxyaalaha ay amrayso dadka muslimiinta ma bal waxay banaynaysa ma aha bal ruuxu naar buu ku gelaya qaraabadiisa uu gooyo o waxa uu leeyahay iyo waxa u haysta uusa macnaha wax ka wanaagsanin taana waa mid lagu yaqaan waxaa kaloo goyn kala goynayaan rususha rabbi oo in la rumeeyo rumaynta lagu xidhiidiyo ilaahay uu amray ayay kala goynayaan yuminuuna bibacdin wayakfuruuna bibacd qaarna way rumayn qaarna way beeninayaan mana rususha ilahi subxana watacaala waxaa kaloo ilaha ku tilmaamay wayufsiduuna fi ard dhulkay fasaadinaa fasaadkay dhulka ku samaynaa waxa wey waa mabaadida baailka horta dhulka ku fidinayaan waa midda labaad waa xadgudubka ay ilaaha subxaana watacaala adoomadiisa ku xadgudbayaan waa midda saddexaad iftaadka ay dhulka ku samaynayaan waxa weye sharciga rabbi subxaana watacaala iyo ehelkiisa la dagaalamayaan iftaadkaana dhulka waa ku wada kuwa noocaasa abaalkooda calaamaadka lagu yaqaaniyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda sidaa markay tahay aakhare maxay leeyihi ilaaha subaana watacaala waa dayriye kuwaas naxariistoodii naxariistiisuu ka dayriyey waana ka fogey waa ka durkiyey waxaa kaloo leeyihiin daar ado daar liidata iyay leeyihiin daartaasi waa naarta daar liidatay leeyihiino guri aada u xun bay aakhare ka geli doonaan oo naarta rabbi ah subaana watacaala wladiina kuwa yanquduuna jebinaya cahd allahi ilaahay ballankiisa min bacdi miisaaqihi adkayntiisa kadib ballankaa markii la adkeeyeyo dhaar lagu daray kadib kuwa ballankaa ka baxaya jebinaya oo wayaqtacuuna goynaya maa amara allahu wuxuu ilaahay amray bihi isaga an yuusala in la xidhiidiyo ayay kala goynayaano xidhiidintii la doonayay ma xidhiidinayaan wayufsiduuna waxay fasaadinayaan fi lardi dhulka fasaadinaya oo xumaanta iyo jurmiga iyo gardarada iyo xadgudubka ku fasaadinaya ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday allacnatu dayraa u sugnaaday naxariista ilaha laga dayriyo oo laga fogeyo o laga caydiyo walahum waxaa usugnaatay suuu daari daar aada u xunna wayleey daar mideeda xun oo liidata oo naarta ah taana waa leeyihim rabbi subana watacaala allahu yabsudu rizqa liman yashaau wayaqdir wafarixuu bilxayaati dunya wama alxayaatu dunya fi laakhirati ila mataac su-aal baa marka meesha laysweydiino laga jawaabay su-aashaas waxay tahay haddii ay nimankani xun yihiin qoladan dambe qoladaa horena ay fiican yihiin adduunkii markaan joogno qaabka wax loo haysta iyo sida barwaaqada adduunka loo haystaay kuma salaysna sifaatka iyo akhlaaqda la tilmaamay kii gaalka ahaa waa nicmaysan yahay mid muslim ahoo intaa ka soo baxayna waxa wey waa gaashiisayoo rabaad bahay kani ilaahay buu u dhow yahay ilaahay baana wax qaybinaya kanna ilaahay waa ka fogiyo kii alii wax qaybinaya buu ka fogya kan seebaa barwaaqo loo siiyey kanna macnaa waxa barwaaqo loo siin waaya taasaa laga jawaab macna allahu alle yabsudu wuxuu fidiyaa aria risiga isagaa fidiyo ballaaiyo liman yashaa cidu doono u ballaai wayaqdiru wuu cidhiidiyi cidu doonana wuu ku cidhiidi wafarixuu waxay ku farxeen oo ku kibreen bilxayaati dunya adduunyada nolosheedii bay ku kibreen wamalxayaati dunya walxaal bay ku kibreen oo ku qoofdeen malxayaati dunya adduunyada nolosheedu aynan ahayn fi laakhirati fii janbi laakhirati aakhare marka la garab dhigo ilaa mataacun alaab yar mooy wax kale aynan ahayn macnaheedu waxa weye risqiga laysu waasicinayo horta ilaahay baa gacanta ku hay isagaa maamulaya cid kaleetoo la maamusha ama tala xataa ku leh ma ay jirto waa qayd ilaahi subxana watacaala cidu doonuu ilaahay u waasicin cidda doonan ilahay waa ku celiyaa subxana watacaala ha ahaatee waxayna kutusaynin risqiga laysu ballaadhiyey iyo kan laysku cedhiriyey daliil uma aha riddo ilaahi subxaana watacaala iyo nacaybkiisa midna daliil uma aha yani waxa weye sida ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun anamaa numidhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun waxa aanu siinayno oo xoolo iyo wiilal ah ma waxay la tahay inaanu khayr iyo wanaag kula degdegayn oo khayr aan la doonayna daraaddeed aan u siino saama arrin gaalka ilaahay inuu barwaaqo siiyaa laga yaabaa xikmad iyo dan weyn isagoo kale oo inuu ku lumiyo oo istidraaj iyo seeto dheerayn la doonayo muminkana inuu ilaahay subxaana watacaala faqri badaa laga yaaba oo u qadaro isaga oo la doonayo ajri dheeraada inuu ku helo sabirka uu faqrigaa ku sabray iyadana xikmadaa weyn baa ku jir isagaa la imtixaani macna marka yani miisaan uma aha waxbuu haystaa iyo wax ma haysto ribaha ilaahay iyo nacaybkiisa miisaan uma aha macna taasaa layna bari waxay ku farxeen baa laleeyahay subxaana watacaala adduunyada lama sheego faraxaas lagama wado yani farxii caadigaa iska qalbigaa lagama wado laazimka farxa laga wadaayo farxii kibirka ahaa wey macna wailaa ruux walbo ilaahay uu wax siiyo oo barwaaqo helaba waa farxa farxaas waa mid iska dabiiciya ibni aadamku uusan baxna iskaba celin karaynin laakiin waxaa laga wadaa faraxan bimacnaa kibir wey macna faraxa yani waxa wey asarin wa basar baa la yidhahda kibir iyo qoof waxay ku qooqeen oo ku kibireen adduunyada nolosheediiy waxoogaagii lagu siiyey ayadoo adduunyada markii aakhare la garab dhigo alaab yar unay wax kalaba ma waa waxoogaa yar oo qiimo aan lahayn ayadoo taa iyo haddana sii wanaagsan intay ka tageen bay sii xumaydee liidatay bay doorteen alaabtii yarayd bay doorteen aakharadii weyneyd iyo jannadeedii iyo barwaaqadeedi iyo nicmadeediina dhinac bay iska dhigeen man allahu alla yabsudu wuxuu fidinayaa arrisqa risqiga ayuu fidinin liman yashaau cidu doonuu u fidin wayaqdir wuu cidhiidiyi liman yashaau ciduu doono calaa man yashaau ciduu doonana ilahay waa ku cidhiidiyaya subxana watacaala wa farixuu waxay ku kibriyeen oo ku qooqeen bilxayaati noloshiibay ku qooqeen addunyaa ee dhoweyd walxaal bay qooqeen mal xayaatu noloshii aynan ahayn addunyaa ee dhoweyd fi laakhirati fii janbi laakhirati aakhira markii la garab dhigo ilaa mataacun alaabdari mooye wax kale aynan ahayn ayadoo arrinku saaya oo aakhare iyo adduun aan laysgarab dhigi karaynin ayay hadana intii adduunya ku qooqeen oo ku kibreen macna ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول وحيليهم الذين كوي كفروا قالوا لي لولا أنزل هل أنزل ما لسودكيو عليه النبي يدفيت آية معجزة من ربي حق ربي ما لم يسودكيو قل حسر هذا النبي إن الله ألي yudilu wuxuu lumini man yashaau ciduu doonuu lumin wayahdii wuu hanuunini ilayhi xaggiisa man anaada ciddii noqoto oo isaga u laabato u tooba keentana ilaahay wuu hanuuninoo xaggiisa u hanuunin alladiina kuwa ayuu hanuunini alle aamanuu rumeeyey oo watadmainuu ay xasilayso quluubuhum quluubtoodu bidikri illaahi ilaahay dikrigiisa ay ku xasilayso alaa hooyaay bidikri illaahi ilaahay dikrigiisa ayay tadmainu ku xasishaa alquluubu quluubta ku xasishaa macnaheedu waxa weeye qoladii reer maka ee gaalada ahaa ayaa codsiyo nebiga usoo gudbiyey salawatulhi wasalaamu calayh codsiyadaasi waxay leeyihiin haddaad intaasoo aayadood iyo mucjizaadka noocaasa noo keentahay waanu ku rumayn waxay yidhahdeen maa lagu soo dejiyo mucjizo na qasabta mucjizo aanaan dhinacna ka mari karin oo na qancisa oo iimaanka qalbiga noo gelisa maa lagu soo dejiyo oo nasaa ku raacna markaa waa loo jawaaba waxaa layidhi waxaad ku dhahdaa mucjizo iyo aayad la soo dejiye iimaan ma keeno mucjizo walba hadii la keeno ilaahay iimaan idinku talageli rumayn maysaan yacni rumaynta iyo hanuunka iyo baadiyada iyo yani baadiyowga intuba ilahay gacantiisa ku jiraan subxana watacaala laakiin aayadii ma haysato yani aayad inta layduu soo dejiya laga yaaba haddana inaad ku hanuuni weydaan waa macsuurtagal wey imisaa inta aayada loo soo dejiyey ku hanuuni waaye aayaduhu marka hidaayada iyo hanuunka iyo tawfiiqda iyagu ma wataanoo qalbiga ma geliyaan laakiin waa un astaan astaantaasi ayadu ma wadato hidaayada hidaayada ilahay baa wata subxana watacaala idlaalka iyo baadiyeyntana ilaahay baa haya subxaana watacaala saas daraadeed ba waxaa lagu yidhi ina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa wayahdi ilayhi man anaab saas w horay bu ilahi subxaana watacaala u sheegayo haddii aayad walba lagu soo dejiyo ma rumaynaya ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yuminuun walaw jaatum kullu aayatin xataa yaraw lcadaab aliim aayad walba haddii loo keenaayo ma ay rumaynayaan maadaama kelimada ilahayba dushooda ku waajiba oo inay cadaab galaanba maadaama la qoray aayad la soo dejiyey waxay anfacaysa ma jirto mana saas weya marka sidaasaa lwey taa markii loogu jawaabay ayaa ilaha subxaana watacaala wuxuu marka sheegay dadka hidaayada mudan inuu ilaahay hanuuniyo dadka mudani waa dadka macnaha waxa weye yani muniibiinta ah ee isaga u laaba dadka soo noqda qalbigooda xumaanta ka noqda uusan ku adkaysanin aan ku madax adeegin kuwa noocaas wayahdii ilayhi man anaab ciddii soo noqota oo isaga usoo laabto xumaanta ka laabato yuu ilahay hanuunin subxana watacaala oo khayrkiiyo wanaagiiyo iimaanka waafajinaya waa lasii tilmaamay kuwaasi ilaahay xaggiisa u laabanayaay waa kuwa laga helay iimaanka marka kooaad marka labaadna quluubtoodu waxay ku xasishaa ilahay dikrigiisa subxaana watacaala wataطmainu quluubhum bidikr illah quluubtu waa meesha jidhka laga maamulo waa markaska jidhka wey ha ahaatee markaska jidhka mar hadday tahay quud bay leedahay oo cuntay leedahay wax ay ku xasishay leedahay wax ay ku faraxday leedahay wax ay ku noolaatay leedahay waxaa nolosheeda keena quudka keena inay noolaato oy faraxdo oo ay degto oy xasishahay waa dikriga ilahi subxana watacaala jidhku siduu u quuto cuntada iyo cabitaanka iyo hoyga iyo waxyaala noocaas oo kalea ayaa qalbigu wuxuu u quutaa dikriga ilahi subxana watacaala dadka marka mu'miniinta ah ee ilaahay u noqday qalbigooda dikrigu ku xasin oo markuu ilaahay dikrigiisa u hayaayo waxba kama maqna sidii nabigeenu salawatulhi wasalaamu caleyh uu yidhi xubida ilaya nisaau wasiib wajucilat quratu cayni fi sala waxaa la jeclaysiiyey buu nabigu yii salawatulhi wasalaamu calayh haweenka iyo waxyaalaha ududgoon ee dhiibka ah ilqabowsigaygana waxaa laga yeelay buu nabigu yii salawatulhi wasalamu aleyh salaada dhexeeda markaan ilqabowsanayo raaxaysanayo xasiloonahay aan dareemayo moraal aad u sareeyahay waa markaan salaada ku jira man xaaladaasi xaalad aan ka fiicna ma ay jir wahaakada maxaa yeelay ruuxu markuu rabbigii la munaajoonayo rabbigii hortaagaya subxaana watacaala ruuxdiisiiyo naftiisuna rabbi la xidhiidhaayo jidhku dhib walba uu hayaayo waxba ma dareemayo maxaa yeele ruuxdii baa barwaaqaysan oo dheragsan oo degan oo aan oomanayn waxaas kale oo dhan macnaha jidhka haystaay markaasi waxa wey wax weyn maa laakiin ruuxdu markay ooman tahay markaa way marka inkaar dhacday baana quluubtu ilahay digriisa ku xasishaa saa daraaddeed baa waxaa sugan nabiga salawatulhi wasalaamu caleyh idaa xasabahu amrun baadara ila asala haddii uu arrin murug geliyo oo walbahaar ku yimaado salaadu u degdegi jiray nabigeenu salawatulhi wasalaamu caleyh salaadu galaya rabbigii markuu la koodo oo la faqidiisa bilaabo wax kasta oo hami ah iyo murug iyo walbahaar haysto waa halmaamaya nabigu salawatulhi waslamu caleyh waa markay salaadu qaanuunkeeda hayso oo jidkii sharcigu ugu talagalay ay hayso oo salaadii sharcigu sheegay ay tahay macna haddii kaleeto waxay iska tahay macnaha waxa weye yani foorarso oo soo tooso sujuud oo soo toosun bay iska tahay macaanideedi iyo qalbigeedi iyada lafteedu qalbi bay leedahay waa inay qalbigeedi wadato macna markaas alla subxaana watacaala wuxuu sheegay quluubtu sideedaba digriga ilahay bay ku xasishaa wax kaloo xasiliya ma uu jire digriga ilahay bay ku xasishaa subxana watacaala cuntadeedi iyo quudkeedi iyo cabitaankeedu middaa iyadaa wayaquulu waxay leeyihiin alladiina kuwa kafaruu gaaloobay lawlaa unzila hallaa unzila maa la soo dejiyo calayhi nabiga dushiisa aayatun mucjiz maa lagu soo dejiyo min rabbi xagga rabbigi maa lagaga soo dejiyo qul waxaad tidhahdaa ina allaha alle yudilu wuxuu baadiyeyni man yashaau ciduu doono wayahdii wuxuu hanuunini ilayhi xaggiisa wuxuu u hanuunini man anaaba ciddii soo noqoto isaga u laabat alladiina kuwa ayuu hanuunin ama hum kuwa yani muniibiintii alladiina kuwa weye aamanuu rumeeyey oo wataطmainu ay xasilayso quluubum quluubtoodu bidikri illah ilahay dikrigiisa ay ku xasilayso alaa hooyaay bidikri illaahi ilahay dikrigiisa ayay taطmainu ku xasishaa alquluubu quluubtii ku xasilayso yani macnaha waxa weye waa calaamad weyn waa miisaan ruuxa muslimkaa isu saari kara wey haddaad aragto adoo adoo qalbigaagu jidsaya oo uu cararayo qur-aan akrin karin oo salaad uusan tukan karin oo uusan dalabulcilmi samayn karin oo majlis cilmi lagu hayo fadhiisan karin oo uusan iimaan siyaase is odhan karin oo ay kugu culus tahay oo qalbigaagu ka diday haddaad aragtahay waxaad ogaataa waxbaa kaa maqan waxbaa kaa maqan qalbigaagu hadduu dikriga ilaahay ku xasili waayo dadkii ilaah hidaayada ugu talagalay naftiida waxbaa kaa maqan waa inaad noqoto oo ilaabadii aad samayso ood isku dayda rabbiga inaad ulaabato subxana watacaala haddaad se hesho inaad xasiloon tahay oo qur-aanka akrinkiisa ku xasiloon tahay oo salaada markaad gasho ku xasiloon tahay oo dikriga rabbi subxaana watacaala markaad ku jirta inaysan waxba kaa maqneen aad dareemayso xaaladaa haddaad haysato rabbi subxaana watacaala inuu kuu siyaadiyo bari waa xaalad aad u qiimo badan wey waana miisaan ruuxa muslimka uu ku garan karo inuu jidkii wanaagsanahayo ilahi subxana wataala hana wa aladiina aamanuu wacamilu saalixaati tuuba lahum waxusnu maaab aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu sameeye asaalixaati acmaasha wan wanaagsan dhuubaa geed janno ayaa lahum iyaga usugnaa wa xusnu maaabin wa xusnu marjicin iyo meel wanaagsan oo loo laabo ama wa xusnu maaabin noqod wanaagsan bay leeyihi dadka iimaankiiyo camalka saalixa isku daray oo ilaahay wuxuu rumeeyey yidhina rumeeyey xaqa rumeeyey kadibna camal saalixa ku daray oo sharcigii ku dhaqmay iimaan uun sheegada uusan ka noqonin dadka noocaasoo kalea geedkanay leeyihiin ma meel wanaagsanoo loo laabsana ilahkiisa ku leeyahy dhuuba waa shajaratun fi ljanna xadiis baa saa ku aqaa saxiixjaamicsakiirka ku yaala duuba shajaratun fi ljanna waa xadiis nabigeena ka sugan marka geed janno jannada geed ku taalla oo aada u qiimo badan ayay leeyihiin dadka iimaankii camalka saalixa laga helay meel wanaagsan oo loo laabto samadi rabbi ana weyleey aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu sameeye asaalixaati acmaasha wan wanaagsani duuba geed janno ayaa lahum ayaga u sugnaatay wa xusnu maaabin iyo meel wanaagsan oo loo laabto ama wa xusnu maaabin haddaad masder ka dhigto noqosho wanaagsan ba ilaahay agtiisa kuleeyahy kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk wahum yakfuruuna biraxmaan qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa alayhi tawakaltu walayhi mataab kadalika diriistaasoo kale ayaanu arsalnaaka ku dirnay nebigu fii ummatin ummad dhexeed baan kuu dirnay ummadaasoo qad khalaf ay tagtay min qabliha horteed umamun ummado kale ay tageen waxaanu kugu dirnay litatluwa inaad akrido daraaddeed calayhim dushooda alladii kii awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adigaan ku waxyoonnay inaadu kii aan kuusii dhiibnay iyo waxyigii aan dushooda ku akrido daraaddeed baan kugu dirnay walxaal ayaad macnaha waxaweyaan ayaad ku akrinaysaa yakfuruuna ay gaaloobahayaan biraxmaani allaha raxmaan ay ku gaaloobayaan qul waxaad tidhahdaa nebiyow huwa raxmaankaasi rabbii rabbigay wey waa barbaariyahaygii isoo koriyey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaanan tawakaltu tala saarta wa ilayhi xaggiisa ayuuna mataabi yani mataabi noqodkaygu u noqday mataabi manaa mataabi wey noqodkaygu iyo marjicayguna xaggiisau noqday macnaa waxa wey sidii rusushii hore ummado hore saan rusul ugu dirnay ayaan adigana nebiga ku dirnay oo ummaddanaan kuu dirnay ummaddanoo ummado badan ay ka horeeyeen ummadihii hore ka horeeyey ummaddan rusushii loo diray way ku gacanteedeen way diideen rusushii dhaqamadiiyo mabda'iyaday la yimaadeenna waa ku diideen iyo kutubtii rusushan ummadanan adigana kuu dirnay maxaa lagugu diray waxaa lagugu diray in aad waxyiga ilaahay kuusii dhiibay aad gaadsiiso fariinta rabbi subxaana watacaala inaad gaadsiiso ku dul akrido oo aad barto ku laylido ood ku tarbiyeyso yaanu kugu sii dhiibnay sidaas ilahi subxana watacaala u leey baxu rusul rususha ilaahay uu soo diray subxaana watacaala hadafkay ujeedada loo soo diray midaayo maan in waxyigii ilaahay ay soo gaadsiiyeen addoommada waxyigaa marka lagu dul akrinayo ee aad u imaanaysa nebiyow waa mar ay ku gaaloobahayaan allah raxmaan wahum yakfuruuna biraxmaan magacaa raxmaan ah oo ilaahay magacyihiisa ka mid ah ayay diidanaan jireenoo ogolan mayna ogolan markii lagu yidhaahdo waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaanu anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura markii la yidhahdo war allaha raxmaan ah u sujuuda bay waxay odhanayaan oo raxmaanku muxuu yahay raxmaankan waxaa naqaanaba meehe muxuu yahay bay odhanayaan ma waxaadna amraysaanu u sujuudayna sidaasay odhanayaanoo waa diidayaan nabigeenna salawatullai wasalaamu calayh heshiiskii caanka ah ee la magac baxay sulxulxudaybiya markuu gelaya nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waraaqdii lasoo qaado heshiiska in la qoro la doonayo wuxuu nebigu yidhi salawatullai wasalaamu caleyh ninkii karraaniga ah ee qorayay qul bismi illaahi araxmaani araxiim magacaa ku bilowbi markaasaa waxay idhahdeen maa nadrii ma raxmaanu raxiim raxmaanu raxiimtan aad sheegayso waxba kama garanayne uktub allaahumma waxaad noo qortaa waxaanu naqaanay oo allaahumma waraaqda noogu bilowba araxmaan raxiimtaasay marka diidaye allaha raxmaan oo tilmaanta rabbi iyo astaamihii ilaahay sifaatkiisa kuwa ugu waaweyn ah sifatu raxma waa magaca ilaah ifadiisii bayna yani waxaw tadmiinsan tahay oo ku jirto sifatu raxma taasay diidi jireen macna ayagoo allaha raxmaan a ku gaaloobaya sifadiisaasi ayaad ku dul akrinaysaa wy macna waxaanu nabigeenu sheegay salawatulhi wasalaamu caleyh taqriiban oo xadiidka laga fahmayaa magaca soo israaca magaca allah ah waa magaca araxmaan waxaa kutusaya xadiidka nabigu uu leeyay salawatulhi wasalamu aleyh axabu lasmaa ila allah cabdullaahi wa cabduraxmaan magacyaha ilaahay kuwa loo ilaahay ugu jecel yahay waa magaca cabdullahi layhahdo magaca cabdiraxmaan layhahdo marka sifat raxmaan waa sifo ilahay sifaatkiisa waaweyn ka mida weye marka way ku gaaloobaya iyaguma ogola marka waxaad ku tidhaahdaa raxmaanka aad diidan tihiin waa rabbii waa barbaaryahaygii i koriyey ee macnaha waxa wey i abuuray mid xaq lagu caabudana ma jiro isaga mooyaane anaa idin bari haddaad garan weydeen waa barbaaryaha aduu i barbaariyey cid kaleetoo cibaado mudanna ayna jirin isaga mooye isagaan kala saartoo arrimahayga hayo oo aan ku kalsoonahay xaggiisaanan markaan dhintoon adduunka dhaafo u noqon doona intaasu ku tacriifiyo macnaha ugu qeexay kadalika sidaasoo kale yani kuwii horesaan u dirnay oo kale arsalnaaka adigana ku dirnay nebiyow fii ummatin umad dhexeed baan ku dirnay ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha horteed umamun ummado kale ay tageen yani ummadaha kalea tagayo bulshooyin kale iyo deegaamo kaleeto oo la halaagay qaarna macnaa iskaba tegey oo waktigoodii gaadhay iska geeriyooday ayaa macnaha kaa horeeyey waxaanu kuu dirnay litatluwa inaad akrido daraaddeed calayhim dushooda alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adigaan ku waxyoonnay yani qur-aanka aan ku waxyoonnay in aad dushooda ku akrido oo aad gaadsiisood barto daraaddeed baanu yani kuu dirayna walxaal ayaad ku dul akrini hum iyagu yakfuruuna ay gaaloobahayaan biraxmaani allah raxmaan ay ku gaaloobayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa raxmaanku rabbii waa barbaaryahaygod rabbii rabba baa la yidhaahdaa yani idaa rabbaahu wa balagahu kamaala tadriijiya yani markaad in yarshayga u koriso ilaa aad kamaal ka gaarsiiso ayaa tarbiyada la yidhahda ilaaha subxaana watacaala marka addoommadiisa si aad koriya oo asagaa barbaariya oo asagaa inyar in yar u gaadhsiiya kamaalkoodiiy macnaha waxa weye yani meeshii la doonayay isagaa alla gaadhsiiya subxana watacala laa ilaha min xaq lagu caabuda ma jira ilaa huwa isaga mooye calayhi alla dushiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisuna mataabi noqodkaygu ahaadayo isaga xaggiisaa la ii celin walow ana qur'aana suyirat bihi ljibaalu aw qusicat bihi lardu aw kullima bihi lmawta bal lilahi lmru jamiica afalam yayati aladiina aamanuu an low yashaau allahu lahada annaasa jamiica walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibhum bima sanacuu qaaricatun aw taxullu qariiba min daarihim xataa yaatiya wacd allah ina allaha laa yukhlifu lmiicaad walow ana qur'aanan haddii qur'aan suyirat la socodsiin lahaa bihi qur'aanka daraadii aljibaalu buurihii lagu socodsiin lahaa aw amase qusicat la googoyn lahaa bihi qur'aanka daraadii alardu dhulkii la googoyn lahaa aw amase kullima lala hadli lahaa bihi qur'aanka daraadii almawta kuwii geeriyooday lagula hadli lahaa lakaana hada qur'aan qur-aankan ahaan laha jawaabtii lowda halkaa bal arinku saame lilaahi ilaahay buu u sugnaaday almru arinku jamiican xaalu idin yahay arinka ilaahay baa iska wada afalam yayas soo ma ay oga alladiina kuwii aamanuu rumeeyey an low yashaau llahu hadduu alla dooni lahaa lahada nnaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican xalay idin yihin walaa yazaalu kana zuuli maayaan oo dayn maayaan alladiina kuwii kafaruu gaalooday tusiibuhum in ay ku dhacayso bimaa sanacuu waxay sameeyeen daraaddeed qaaricatun musiibo weyn aw amase taxullu inay degayso musiibadii qariiban meel u dhow min daarihim guryahooda meel udhow gurigooda meel udhow xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado wacdullahi ilaahay wacdigiisiiy yabohiisu ilaa uu ka yimaado ina allaha allana laa yukhlifu kama baxo oo ma guub yeelo almicaada ballamada ilaahay ma guub ma guub yeelo kama baxo macnaheedu waxa weye qur-aankan ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala waxaa la tilmaamayaa inuu yahay kitaab ilaahay uu nebi usoo dhiibo addoommana uu usoo dhiibaayo kitaabkii ugu qiimo badnaa inuu yahay ugu mucjiznaa aayad ilaahay inuu yahay iyo astaan weyn baa la tilmaamay qur-aan hadduu jiri lahaa buuraha lagu dhaqaajiyo oo ama markii la akriyo buuruhu dhaqaaqaan ama soo dejintiisaba ay buuruhu la dhaqaaqaan ama ma ahee dhulkaba lagu googooyo akrintiisa oo markii la akriyo dhulku uu googo-ayo oo yani intuu jeexjeexmo wadiyaal iyo ilo durdura iyo dhulkii ay ka samaysmayaan akrinta daraaddeed ama ay jiri lahayd qur-aan lagula hadlo dadkii geeriyooday oo markii la akriyo intay soo noolaadaan la wada hadlo qur-aan noocaasa hadduu jiri lahaa qur-aankanuu ahaan lahaa ilaha nabi maxamed kusoo dejiyey salawatulai waslamu aleyh saas kanuu ahaan lahaa u kala ma ahaade wuxuu kutusayaa marka inuu yahay mucjizo ka weyn mucjizaadkii iyo kutubtii ilaahay uu kusoo dejiyey rusushii hore oo dhan ayuu kutusaya macna qur-aanka waxaa laga wadaa meeshan marka kutubtuu ilahay soo dejiyey waana lagu magacaabaa bismi qur'aan kutubtuu ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala mar baa loo adeegsadaa sida saxiixulbukhaari kusoo aroortay uu nabigeenu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh kufisa calaa daawuuda alqur'aanu nabiyulaahi daawuud waxaa loo fududeeyey qur'aanka buu nabigu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh fa kaana ya'muru bidaabatihi daabadiisa ayuu amri jiray in la kooreeyo oo loo macnaha loo hagaajiyo inta daabadan la kooraynayo oo la hagaajinayo ayuu qur'aanka wada akrin jiray saasuu nabigu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh maxaa laga wada waa kitaabkii zabuur hawe ma aha qur'aanka qur'aanka lafdul qur'aan marka waxaa loo adeegsada sharcigu adeegsadaa kutubtii la soo dejiyaa loo adeegsadaa macnahaasaana halkan laga wadaa macnaha halkan laga wada kaawa kutubtii ilaahay soo dejiyey hadduu jiri lahaa kitaab markii la akriyo buuruhu dhaqaaqaan oo markii la akriyo dhulku dildilaaco oo markii la akriyo dadkii geeriyooday lala hadlo hadduu jiri lahaa kutubtii hore ku jiri lahaa kanuu ahaan laha wy mana lakaana hada qur'aan qur'aan kanuu ahaan lahaa laakiin ma jiro ma jiro wy mana taasi waxay kutusi qur'aankanu inuu ugu sito wuxuu ilahay kitaab soo dejiyey subxana watacaala waana mucjizada nabigeena salawatulli wasalaamu alayhi almucjiza alkhaalida wey mucjizada waaraysa ee aan dhammaanaynin rusushii horeo dhan wixii mucjizaad iyo aayad lagu soo dejiye o dhan ayagii markay tageen waa raacay maba ayna ka dambayninba sida macnaha waxawy hashii sida ushii yani waxawy nabiyulahi muusa calayhi salaam sida nabiyulaahi ciisa calayhi salaam waxyaalihii uu samayn jiray dadku noolayn jiray iyo iyagii bay raacday laakiin mucjizada nabigeena salawatuli wasalaamu aleyh waa khaalido wey ilaa qiyaami saaca waana qur-aanka saa daraaddeed buu nabigu xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahy maa min nabiyin ilaa waqad uutiya maa calaa milihi aamana albashar maa aamana calaa milihi lbashar nebi ma jiro nebiyada ilaahay ka mid a ilaa ilaahay mucjizo a wuxuu siiyey iyada oo kale basharku ay ku rumaystaan oo ku raacaan wainamaa kaana aladii uutiituhu qur'aanan waxyan uuxiya ilaya waxa uu ahaaday ka aniga la siiye mucjizada ilaahay uu siiyey waxyi la ii waxyooday oo la akriyo markaasaa nabigu wuxuu yhi sal lay waslam faarjuu an akuuna aktaruhum atbaacan yowma alqiyaama waxsaa daraaddeed darajo waxaan ka qabaa in aan rususha ka ugu badan dadka raacsan ee daba jooga inaan aakhira noqdaan rajaynaya bu nabigu salawatullah waslamu alayh waa mucjizada ilaa qiyaami saaca wakti walba taxadii samaynayso basharkiibaa weli lagula taxadinaya waa l isagoo kale keena hadduu xagga olle uusan ka imaanin maxamed waa la yaqaanay salawatulai waslamu caleyh nin tilmaamihiisi astaamihiisa la yaqaanu ah nin xabaaro iyo saqaafo horena ma ahayn nin taariikhi yaqaanana ma ahayn nin kutubtii hore wax ka akrin jirayna ma ahayn caalim caalam mutaxadir a nin ku dhex nool lamaahina caalam badawio ku dhex noolaa haddana kitaabkan ilaa qiyaami saaca basharku uu isagoo kale la imaan layahay buu la yimi maxay daliil u tahay rasuul ilaha l mucjizadu intaa unbay faaidaynle sooma intaa unbay faaidaynle iskanaa faaidaynaya marka saa daraadeed bu ilahi subxaana watacaala ka qanciyo waxaa la yidhi sidaa ma aha oo yani waxa weyaan arinku sidaad moodaysaan ma ahee amar oo dhan ilaha baa iskale bal lilaahi alamru jamiican waxaa laga wadaa arinta hanuuninta iyo baadiyeynta iyo waxsiinta iyo udiidada ilahay baa iskale subxana watacaala saa daraadeed dhinac kaloo laga heli karo hidaaye ma jirto aayad walba haddii laydiin soo dejiyo qoladiina codsanaysa ay ku hanuuni maysaan ilahay hadduusan idinku talagelin subxana watacaala dadka muminiinta iimaanka layso may oga hadduu alla dooni lahaa inuu dadka inuu wada hanuuniyo inuu wada hanuunin lahaa kulligood taa ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa waa macnaha waxa weye shay caajis gelinayo maa rabbi wuxuu hanuunin karaa addoommada oo dhan laakiin qorshaha rabbi subxaana watacaala uu dejiyey qadihiisa iyo qadarkiisa horay u dhacay yaa wuxuu ku dureersadoo ku tegey inay adoommadu ay noqdaan ariiqun fi ljanati wa ariiqun fi saciir laakiin qudrada ilaah iyo awoodiisa kulli dadka wada hanuunin kara kullina ilahi subxana watacala waa wada baadiyeyn kara laakiin rabbi subxaana watacala qaabkaasi wax u qorsheeyey lixikmatin baale dadka gaalada marka ee ree maka ah iyo gaalada kaleeto ee nabiga waktigiisii joogtayba ka zuuli maayaan gaalnimada iyo kufriga yani yani ka zuuli maayaan in ay musiibo weyn ku hagsato qaaricada waxaa la yidhahdaa musiibada weyn baa adaahiya musiibada weyn baa qaaricada la yidhahda qaracahu lmru baa laydhahdaa idaa asaabahu arinku markuu kugu dhaco ayaa macnaha waxa wy qaraca layidhahda qarcigana asalkiisa garaacista layidhahda waxaa macnaha loogu soo qaado magacaa loogu qaaday musiibada weyn musiibada weyn ruuxa markay ku dhacdo qalbigiisa garacda saa daraadeed baa qaarica lagu magacaabay qiyaamadana qaarica ilahi subxaana watacaala ugu magacaabay mana waa musiibo weyn marka kuwa gaalada ee gaaloobay ka zuuli maayaan in ay musiibo weyn ku dhacayso ku habsanayso ama musiibada weyn ay guryahooda agtooda degayso oo imaanayso maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ama ilaahay inuu iyaga la sodaba ciqaabay ciqaab kusoo dejinay markay sharciga qaadan waayaan ama ma ahee dad ay deris ahaayeen iyo qolyo ay isku dhowaayeen ilaahay subxaana watacaala uu musiibo ku keenay oo inay ku waana qaatanayan ama agtooda ku habsan iyo qolo ay deris ahaayeen ama iyaga laftoodibaba ku habsan musiibadii macna musiibadaas wax walbay noqon kartaa mid waxay noqon kartaa abaaray noqon kartaa colaad bay noqon kartaa ilaaha subxaana watacaala addoommadiisa wan wanaagsan inuu ku salido lala dagaalamo oo qaarna laga adoonsado qaarna la laayo qaarna manaa waawe yani waawe sidii la doono loogu taliyo ayaa macnaha musiibada ka mid saa darad mubtiniinta qaarkood waxay ku fasirayaan oy leeyihiin yani musqaaricada waxaa laga wadaa waa koox yar oo sariya oo nebigu diray salawatullah waslam ciidan yar wa aw taxullu qariiban min daarihimna waa nebigii oo ciidan weynihiisii wato soo duldegay xataa yatiya wacdullaahina waa furashadii maka oo fur maka markii la furtay saasay ku fasirayaano dagaalka ilaahay uu ku salido addoommadiisa wanaagsan uu ku salidayahay lafteedu waxay ka mid tahay qawaaricda ilahi subxaana watacaala uu ku asiibay ee uu ku keenaya kamid tahay macna xataa yaatiya wacdullahi ilahay ballanka ilaahay ilaa uu ka yimaado yani ballankiisa uu ka yimaado wacdigaasi waxaa laga wadaa ama qiyaamada ama geeridaba macna ilaa ay ka geeriyoodaan ama qiyaamaduba uga timaado inay musiibada ilaahay dushooda ku dhacayso ama agtooda ku dhacaysa yani ka zuuli maayaan ama way sigan ama wayba ku habsan wey mana ilahayna subxaana watacaala kama baxo ballamada kama baxo walaw ana qur'aana qur'aan had walaw ana qur'aana qur'aan qur'aankaasu suyirat haddii lagu soo codsiin lahaa bihi qur'aanka akrintiisa ama soo dejintiisa sababkeeda aljibaalu buuraha haddii lagu soo codsiin lahaa aw ama seuucad hadii la gogoyn lahaa bihi qur'aanka dartii alardu dhulkii hadii lagu gogoyn lahaa aw ama se kullima hadii lagula hadli lahaa bihi qur'aanka dartii almawta kuwii geeriyooday lakaana haadaa hada qur'aan kaasi wuxuu ahaan lahaa qur-aankanu noqon lahaa mid kale ma ahaade yani kutubtii hore oo dhan iyo kan markay noqoto kanaa waxaasi ka suuroobi laha man bal arinkuse saas maehe lilaahi ilahi wuu usugnaaday almru arinkii jamiican xaalu idil yahay mru lhidaayai wlidlaal ilaahay buu gacanta ugu jiraa w man aayad kuma tacaluqo afalam yayasoo maynan ogaanin alladiina kuwii aamanuu rumeeyey an law yashaa llahu hadduu alla dooni lahaa lahada naasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican dhammaantoodba saasa ilaha ma dooni subana wataala iraadadiisa qadariga ah ee qadaaiga ah yaa waxay ku dureersatay in dadka la qayyo saa daraadeed baa laba guri iyo laba aqal iyo laba daarood loogu kala talagalay laba jidna adduunka loogu kala sameeyey ilaaha subxaana watacaala xikmad buu kaleeyay kaa uu baadiyeyeyna cadaalad buu ku baadiyey kaa uu hanuuniyey fadlikiisu ilahi subxana wataala ku hanuuniy saas man waxba ilahay laguma laha walaa yazaalu kama zuulayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay ku dhacayso bimaa sanacuu waxay sameeyeen daraaddeed gaalnimadii iyo beeninkii daraaddeed dembigay galeen daraaddeed inay ku dhacayso qaaricatun musiibo weyn aw amase taxullu inay degayso musiibadii qariiban meel u dhow min daarihim gurigooda iyo deegaankooda meel u dhow inay ku degayso ka zuulimeys oo dad ay deris ahaayeen ku habsanayso macna xataa yatiya ilaa uu ka yimaado wacdullaahi ilaaha yamohiisu ilaa uu ka yimaado oo yamoha alli oo geeri ah ama qiyaamadiia macna ilaa ay ka timaado saasay ku jirayaan sigaso ama ku bixitaan ina allaha allana laa yukhlifu kama baxo oo ma gubyeelo almicaada ballamada ballantu ilaaha qaaday subxaana watacaala way dhici siduu u qaaday u dhacay walaqadlagu jeesteesay min qablika hortaa ah faamlaytu markaasaan u sugay liladiina kuwii baan u sugay kafaruu gaaloobay uma markaa kadibna akhadtuhum waan qabtay oo waa ciqaabay ee fa kayfa sideebuu kaana ahaaday ciqaabii ciqaabtaydusa noqotay markaan ciaabay macnaha nabigaa salawatulli waslamu aleh loo tacsiyin isagaa la sawirsiino qalbiga loo dejinaya waxaa la leeyahay haddii lagugu jeesteesay oo qola ay kugu ciyaareen ciyaar hadday kaa dhigteen iyo jeestees waa arrin lagaaga horreeyey rusul horaa ilaahay uu diray oo sidaa loogu jeesteeso maxaa lagaaga qaban la-ayay qolada kugu jeesteesaysa ilaahay subxaana watacaala sunnadiisa waxay tahay gaalka inuu seeta dheereeyo oo waxoogaa u sugo oo la daajiyo gooruu isleeyahay raalli baa lagaa yahay ama uu isleeyahayba lagaagama sarreeyo oo adiga wax kaa awood badanba ma jiro oo u nacasoobay ma ujeeda ayaa ilahi subxana watacaala marka si dhibya ku qabanaya saas ina allaha la yumlii liaalimi xataa idaa akadahu lam yuflitu ilaahay subxaana watacaala aalimka waa u sugaa waa u kaadiya waa loo seeta dheereeya waa la daajiya markiisa ilaahay uu qabto oo ciqaabtiisa ku qabto markaasuusan fakan karin yaa ka fakin cid ka fakan karta ma jirto mana marka saas wey sunnadaa rabbaanigaa yaa meesha ku jirta qoladaa marka waan qabtay oo waan ciqaabay markay rusushii ku jeesjeeseen waxoogaagii kaadintae loo kaadinayena loo kaadiyey kadib baan qabtaye markaan qabtay ciqaabtaydii say noqotay markaan ciqaabay ciqaabtaan ciqaabay say ahayd ciqaab adag bay ahayd oo adduunkii oo dhan ka zuulisay oo cadaab aakhara intay ku samaysay cadaab cadaab adduunya intay ku samaysay cadaabkii aakharana ugu darto urartay macna walaqad istuhzia marka dhinacna waa nabiga loo qalbigiisa la dejinaya dhinacna waxaa loo goodinaya nimanka nabiga kasoo horjeeda salawatullah waslamu alayh walaqad xaqiiqa istuhzia waa lagu jeeseesay birusuli rusush baa lagu jeeseeso min qablika hortaa ahlulxaqa iyo dadka mabdaa xaqa wataay in lagu jeeseeso oo la diido oo la dacayadeeyo wax laga sheegaayo waa sunatllahi fi lkhalqi sunatullahi fi lmabaadi wa fi dacwaad wey macna qul waxaad faamlaytu markaasaa waxaan u sugay liladiina kuwii baan u kaadiyey kafaruu gaaloobay markay ismahadiyeenna uma markaa kadibna akhadtuhum waan qabtay mara ismahadiyeen oo is yidhaahdeen aleelahay laydinkamaba roona ayaan qabtay bu alla subana wataala ee fa kayfa sideebu kaana ahaaday ciqaabi ciqaabtaydu say noqotay marka aan ciqaabay ciqaabta ku dhacday ka warrama waa ciqaab macnaha waxa wey aad iyo aad weyn wey afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat wajacaluu lilahi shurakaa qul samuuhum am tunabbi'uunahu bima laa yaclamu fi lard am bidaahirin min alqowl bal zuyina liladiina kafaruu makruhum wasuduu can sabiil waman yudlil illahu fama lahu min haad waxaa layska rabdhiga aayadana tawxiid luluhiya ka hadla ilaaha subxaana watacaala addoommadu inay cibaadada u gooni yeelaan waxaa marka laysgarab dhigaya oo laleeyahay bal isu fiiriyo isu qiyaasa alla subxaana watacaala iyo waxanay ilaahyada ka dhigteen afaman cidda huwa isaguba qaa'imun mid taagan ah calaa kulli nafsin naf walba dusheeda yani ilaaliye abaa laga wadaa qaaim bimacnaa xaafidun waraqiib naf walba dusheeda midka ilaaliyahee ilaalinaya bimaa kasabat maca maa kasabat iyadiiya waxay shaqaysatayba kaman laysa kadalik cidaan saa ahayn ma lamidba wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaaa kuwa wax la wadaaga qul waxaad tidhahdaa samuuhum bal magacaaba am bal shurako ilaahay wax la wadaagta ma jirte atunabbi'uunahu miyaad u warramaysaan alle bimaa shay miyaad uga warramaysaan ood u sheegaysaan laa yaclamu uusan ogeyn fi ardi dhulka uusan ku ogeyn ma wuxuusan yahay dhulku ku ogeyn baad u sheegaysaa am mise am bal wey macnaha bal abidaahirin ma mid muuqda oo min alqawli hadalka hadalka ka midaad yaad saa ku leedahay am taquuluuna dalika bidaahirin min alqawl mise waxaad leedihiin ood ku hadlaysaan hadal baail ah hadal baaila waxba ka jirin bal zuyina arinku saa ma ahe ilaahay shuraka ma lehe zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruhum dhagartoodii ay sharciga all dadkiisa dhagrayeen wasuduu waxaa laga duway cani sabiili jidka toosnaana waa laga duway waman yudlil illahu ninkuu ilaahay baadiyeeyana famaa lahu uma sugnaanin min haadin cid hanuunis macneheed waxa wey allaha naf walba ilaalinaya ee kor jooga iyada iyo camalka shaqaysanayso iyadiiy waxay hayso ka warhaya og ayna ka qarsoonayn allaha noocaasa iyo asnaamtan iyo dhagaxyaantan oon tilmaanta lahayn ma simeeyaya waxba ma ogayo lafahooda xataa ma oga kan caabudahaye ee baryahaye ee hoos fadhiya ee hoos ictikaafsan wuxuu yahay ma oga waxa ku wareegsan waxba kamay oga waxa sidaasa ee cilmigoodu heerkaa gaadhsiisan yahay iyo allaha naf walba oo makhluuqoo la abuuray dul jooga oo ka warhayo wax iyadii camalkay samaynaysaba og ilaalinayana labadaasi miyay simayihiin ma wax laisgarab dhigi karaa wax laisgarab dhigi kara ma iyo wax laisu soo dhawn dhaweyn kara toona maa wax macnaha waxa wey miisaan labadiisa kafadood kala fuuli karaay ma ay aha waa waxaa iska miskiinkae waxba ahayn ee adiguba aad dhaante ee dhagaca adigu saa doonta aad u qorayso iyo allihii subxaana watacaala kaainaadka oo dhan sameeyey ee hagaajiye maamulayahay wax isku meel la dhiga ma marka ka joojiye wey ilaahay bay subxaana watacaala marka waxay u sameeyeen qolyo wax la wadaag ama dhagax ha noqdo ama sanam ha noqdo ama malag ha noqdo ama qabri yani ruux ku jira ha noqdo ilaahay bay subxaana watacaala kuwa wax la wadaaga u sameeye waxaad ku tidhahdaa bal magacaaba kuwan aad leedihin ilahay bay wax la wadaagaan bal intaad magacowdaan noo sheega oo tilmaama aan idinla ogaane ma jiraan in hiya ilaa asmaaun samaytumuuha antum wa aabaaukum maa anzala allahu biha min sulaan waa magacyo un idinkiiyo aweydiin aad bixiseen laakiin wax muuqaal ah iyo wax xaqiiqa aan lahayn magac aan xaqiiqo lahayn ubaad meesha ku haysaan ilaah waad ku magacowdeen magac fiicanna waad u bixiseen laakiin xaqiiqadii ilah miyaa meesha taala ma taalla wey macana marka bal noo magacaaba aanu idinla garanne magac male mar haddaad magacaabi weydeen oo magacii macnaha waxa wey aad garan weydeen ma ilaahay baad subxaana watacaala uga waramaysaan wax uusan dhulka ku ogeyn ilaahay cilmigiisa waasica ee shay walba koobay dhulka kuma uu ogaa cid wax la wadaagto oo mulkiga iyo tasarufka iyo maamulka la wadaagta oo cibaadada iyo macnaha tawajuha addoommada la wadaagta ilaahay dhulka kuma oga ma idinkaa ilaahay ka cilmi badan oo wuxuusan ilaahay ogeyn baad uga waramaysaan miya oo ilaah waxaa jira ilaahyo kale oodan ka warhaynin oo dhulka jooga oo annagaa kaa naqaano oo kuu sheegana naga dhegayso ma saasaan leedi warkaasi waa war qalloocad oo qallabsan wey ma allaad u waramaysaan macnaha waxaa ka dhigan dhaqankooda iyo qaabka wax u rumaysan yihiin baa su-aasha keenay haddii ilaahay uu leeyahay war wax ilaah ah oo la caabudi karo oo cibaado mudana wax tari kara dhulka ma joogo adiguna aad cid kale uun kusii ordayso lagaa kerila waxbuu tari karaa aada leedahay macnaheeda wuxuu ilaahay diiday yaad adigu leedahay waa jira cilmiga ilaahay subxaana watacaala wuxuu yani waxaw uu koobay inuusan jirin yaad adigu leedahay cilmigaygaan ku ogaanay macnaheeda ilahu anaa kaa cilmi badan ma saasaad wadataan miy warkaa miyaad leedi saasaa loola hadla mise arinku sidaa ma ahee hadal baail aad ku hadasheen am biaahirin min alqwl biaahirka waxaa la dhahdaa bibailin min alqwl sida manaa mufasiriinta salafku ay leeyihi bailin min alqwl hadal baail ah hadalka baailka waxaa daahir loogu magacaabay daahirka shayga muuqdaa la yidhahda waxaa baail loogu magacaabay yani waxaa iska muuqda inuusan xaqiiqo lahayno uu macnaha waxa wy daba go-ay taasaa wax iska muuqda oo xuj anuba xujo ma cuskana biaahirin min alqwl saasaa loogu magacaabay shayga baailka mana ma hadal baailaad ku hadasheen saas wey waxa weye marka wax ilaahay wax la wadaaga ma jire nimanka laga keri layahay ilaahyo kale iyo waxyaalo kale inay ilaahay garab dhigaan wax weyaan xumaantoodii iyo dhagartoodii baa loo qurxiyey wixii xumaabaa ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala inay wax la wadaajiyaan iyo shirkiga ahaa ayaa loo qurxiyey oo shaydaan baa u qurxiyey mabdaa saxu uga dhigay oo aan laga saxsanayn oo aan laga wanaagsanayn oo laga toosnayn bu uga dhigay waxaana laga leexiyey jidkii toosnaa oo ilaahayna uma qorin inay hanuunaan shaydaanna markaa kadib macnaha waxa weyaan calanka u qaadayo jidkii wanaagsanaa buu garab mariyey ninku ilaahay uu baabiyeeyana oo jidka garab mariyana cidina ma hanuunin karasman afaman huwa afaman cidda allaha laga wadaayo mantaasi allay ku dhacaysaa afaman cidda huwa isaguba qaaimun midkii ilaalinaya ah calaa kulli nafsin naf walba dusheeda ilaaliye ku ah oo naf walba dul taagan oo ka warhayaay bimaa kasabat maca maa kasabat iyadiy waxay shaqaysatayba ka warhaya oo raqiiboo ilaalinaya kaman laysa kadalika cid aan saa ahayn ma lamidba oo asnaamtiiy dhagaxyaantiiy wajacaluu waxay yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaa kuwa wax la wadaaga ee qul waxaa tidhaahdaa samuuhum bal magacaaba kuwa ilahay wax la wadaaga hadday markaa yidhahdaan waa cuza iyo manaata iyo aaliat ukra iyo waxaa hadday qubaan war kuwaasi waa dhagaxyaan magac kaloo sheegi karaan ma jirte kuwaasi waa dhagaxyaantii la yaqaaneen eed qorteen wey halkaasi macnaha waxa wey hadalku mar ka soconaya am amtan waa midii munqadicadahay bimacnaa bal wey istifhaam iyo bal isla socoto wey bal ma jiro wax ilaahay la wadaage idraabye ah atunabbiuunahu ma waxaad u warama ma allaad u waramaysaan oo u sheegaysaan bimaa shay miyaad alla u sheegaysaan laa yaclamu uusan oyn fi lardi dhulka uusan ku ogeyn ilaahay wax ilaahye kale ah oo u dhulka ku ogyahay ma jirte ma idinkaa yaqaano kuwa ilaahay ka qarsoomayo hadda ilaahay usoo tabinaya u sheegi miya bal arinku sidaa ma ahe bidaahirin ataquuluuna miyaad leedihiin ama taquuluuna waxaad leedihiin bidaahirin mid muuqda oo min alqawli hadal yani bidaahirin bibailin waxaan jirin baad ku hadlaysaan oo min alqawli hadal wax baaila waxba ka jirin oo hadalaad iskaga hadasheeno wax xuja aan cuskanayn macna bal zuyina arinku saa ma ahe ilaahay wuxuusan ogeyn sheegi maysaan waxbana ma garanaysaane zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruum dhagartoodii baa loo qurxiyey camalkoodii xumaabaa laga wadaa camalka xun baa dhagarta laga wadaa oy ka mid tahay rususha alle iyo dadka sharciga rabbi ku dhaqmo oo la dhagro wasuduu waxaa laga leexiyey cani sabiili jidkii toosnaabaa la garabmariyoo laga leexiyey waman yudlil illaahu ninkuu ilaahay baadiyeeyana oo uu baadi u qadarana famaa lahu uma sugnaanin min haadin cid hanuunisa ma uu helay lahum waxaa u sugnaaday kuwa cadaabun cadaab baa usugnaaday fi lxayaati dunya adduunyada nolosheeda wala cadaabu aakhirati aakhira cadaabkeedaana ashaqu daraan badan isagaa macnaha waxa weyaan dhib badan wamaa lahum uma sugnaanin min allahi xagga alle min waaqin cidka ilaalisa ma ay helayaan macnaheedu waxa weeye qoladaa lasoo tilmaamay cadaab bay adduunka ku leeyihin cadaabka adduunka ay ku leeyihin muxuuya ilaahi subxaana watacaala inuu masaa'ib ciqaabto uu keeno tii hadda aan soo marayniba walaa yazaalu ladiina kafaruu tusiibuhum bima sanacuu qaaricatun aw taxullu qariiban min daari manaa waa w cadaab iyo ciqaab ilahi subana wataala keeno ciqaabta iyo cadaabka waxaa ka mida in gacmaha muslimiinta lagu ciqaabo oo macnaha waxa weyaan hadday islaami waayaan ama ay jizye dhiibaan ama lala dagaalamo macna waa ciqaab ilahi subana wataala adduunka wuxuu ka hadlay ta aakharana iyadu waa iska caddahayo taa aakharaa weliba darano adduunka ta ku haysata midda aakhare ay ugu tegi doonaan ayaa ka adag oo ka daran wey macna wax ilaahay xaggiisa ka ilaalin kara oo ka celin kara cadaabka kaga yimaadana ma ay helayaan man lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeday cadaab ku leeyihiin addunyaa ee dhaweyn ama addunyaa ee hoosaysay min adania marka laga keeno wala cadaabu aakhirati aakhira cadaabkeedaana ashaqu dhib badan oo mashaqo badan wamaa midka addunyau ka mashaqo badanya oo ka dhib badanya maxaa yeele ka addunya waaba laga tegi oo ruuxu mashaqo walba iyo dhib walba uu ku jiraaye markuu geeriyoodo wuu ka tegi laakiin ka aakhira meel laga aadi ma jiro midda kale isuma dhigmaano yani isku dhib ma aha wamaa lahum uma sugnaanin kuwa min waaqin cid ilaalisa oo ka ilaalisa min allahi xagga alle alle ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa cid ka ilaalisaoo ka celisana ma ay helayaan hada wabilahi tawfiiq wsal lahuma wslm ala nabiyina maxamed ala ali wasabi slm